tuulooyinka baare ee xaanshooley moyko iyo xaafadda hantiwadaaga ee magaalada jowhar ayaa martigelisay biyo fatahaada oo xalay saqdii dhexe kusoo shubmay waxaana ka bilowday tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar barakac aan la filaynin iyada oo webiga shabeelle uu kusoo buuxdhaafiyey waxaana jirtay in xilligan loo diyaargaroobayay beerashada xilliga guga tuulada moyko oo ka mida tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar oo laba kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan ayaa ka mid ah halka ay mashaqada ka dhacday gudoomiye ku-xigeenka tuulada moyko jaamac cismaan xuseen ayaa ka warbixiyey waxa dhacay waxay go'day shan iyo toban mitir ay go'day oo hubiay biyaha ka socdaan meeshaas hataa beledkaanka bara kaxi rabtaa beledkaanka bara kaxi rabtaa xali sideedii sagaalkii sac meelahaasaan hugunkeeda maqalnay odayaashayna markaasaan aadnay meesha markii meesha tagnay waxaan arrinay shan iyo toban mitir ayba go'san taha ilaa hadda waa gogo'oysaa meesha waxayna yimideen maxaan ku dhahaa dhinac waqooyi maya meeshii biyaha ka bixi jiraan waa beer horta warkeeda mama jirtaba hadda gurigaanka difaacadona guryahanka difaacado haynahay jamaana guryaha aloo tusago oo briiska laga cunay ninkii hal loor soo dhiibo ninkii lama loor soo dhiibo sidaasaan silsilo ku haynahay meeshaan oo khatarta eh waa laga shaqaynaa qola dheesaa timid qoladaasaan ka warsugayni waayo meesha oo hoosha laga rabo waxa waa dhan tahay shan boqol oo mitr waa dhan tahay shan boqol oo mitr meesha hoosha laga qabanaa ilaa kun waa dhan tahay kun unug awoodaas maleyni oo maaga shaqayn karni oo bil ma haysano ma haysano dhaqaala ma haysano aama shaqayn unug waxaana horey u jiray beero afar xilli beereed aan wax laga soo goosan sababo la xiriira fatahaadaha kusoo noqnoqday gobolka shabeellaha dhexe iyadoo beerihii ay biyaha ka baxeenna xilligan ay weli ku yaaleen dalagyo kala duwan kadib markii la abuuray maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar ayaa wado dadaalo looga hortegayo fatahaadaha kusoo cusboonaaday gobolkan shabeellaha dhexe gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar iyo xaafad ka mida jowhar sidoo kale dadka tuulooyinka ayaa iyaguna wado dadaalo ay markaasi kaga hortegayaan sidii biyaha ay isaga moosi lahaayeen balse waxaa la sheegay in biyaha xowli ay u socdaan webiga shabeellena uu soo buux dhaafiyey